waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali gudoomiyihii golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa markii ugu horreysay warbaahinta siiyey hadal ku aadan iscasilaada uu maalintii isniintii ahayd uu ku dhawaaqay brofesor jawaari oo shir jilayd madaxtooyada soomaaliya ku qabtay isagoo uu dhinac taagnaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xaqiijiyey iscasilaadiisii qayb ahaan waxaana uu sheegay inuu qaatay talooyin fara badan oo uga yimid culimaahudiinka iyo shacabka soomaaliyeed isagoona xusay in warbixin dhammaystiran uu siin doono koob iyo tobanka bishani golaha baarlamaanka ee soomaaliya oo uu khudbad ka jeedin doono waxaana shacabka soomaaliyeed uu ka raaligeliyey dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen maalmihii adkaa ee muranka mooshinka isaga ka dhankaha uu socday dhammaan wixii taloyn aad soo gudbinayseen waxaan ka soo qaatay hal erey oo ah war hadal kala roonaado ayaad ku soo koobteen talada shacbigu soo gudbiyey intaasaan ka qaatay saas daraaddeed ayaan go-aan uga gaaray in aan xilhayntii golaha shacbiga aan u hahay inaan haddii aan la yidhaahdo berito oo arbaco ah maalinta arbacada koob iyo tobanka bisha inaan xilkaasi iyo ammaanadaasi oo horay ay igu dhiibteen alla ka sokow ii dhiibteen xildhibaanada golaha shacabka inaan ayaga u celiyo brito haddii ay bixid waa lagama maarmaan shacbigeenna in loo naxo ma qaadi karo shacbigeenna in marata murugo badan iyo dhibaatooyin badan lagu sii eego ma qumana saa daraaddeed waxaan go-aansanay in arrintaasi aan uga roonaano waxaan rabaa hor iyo horaan inaan mahad gaara u jeediyo shacbiga soomaaliyeed kana raaligeliyo iyo wax un dhibaato ah ama murugtii iyo walwalkii ayaamahan asmadan jirtay ayna soo martay ay adkaysigeeda ay yeesheen waxaan ka codsanayaa in arintaasi waxaan ku wargelinayaa in arrintaasi haddii ay dhammaatay waxaana ka codsanaa haddii wax oo murug iyo walwal iyo ay ka soo gaartay inay ka raalli ahaadaan taasoo hadda alxamdulilaah oo aan isla meel dhignay oo ay dhammaatay jawaari waxa uu ku faanay in tan iyo sanadii kii ee uu isagu xilka baarlamaanka uu qabtay inuu ku adkaystay in arrimaha khilaafaadka gudaha dalka soomaaliya aan wax faragelin aanay ku soo samaynin dowladaha dariska ah islamarkaana soomaaliya dhibaatadeedii mar weliba ay tahay inay iyadu xalisato arrinta kale oo aan weligay ilaa agoosto bishii agoosto markii xilka golaha shacbiga la ii dhiibay arrimaha mabda ah oo aan ku adkaysanay oo markaa ilaa haddana aan ku adkaysanay waxay tahay in aan mar walba iska ilaalino faragelin shisheeye in maaragtaa arrimaha soomaaliya dhexdooda ka dhaco in magaalooyinka magaalo madaxyada dalalka aan dariska nahay in loo aado arrintaasi ma ogolin wixii mashkale ah waxaanu leenahay golo shacbi oo shacbiga ka wakiil ah gaari kara go-aankii uu rabo alla ka sokoon ayagaa uga sarreeya soomaaliya mushkiladeeda soomaaliya xallin karta faragelin shisheeye iyada loo ordaayo waan ka soo horjeednay waana kasoo horjeednaa mana yeelayna annakaa dhammaysankarna soomaaliya ayaa waxaa garaad u leh garanaya shacbiga soomaaliyeed iyo wakiiladiis iyo dowladiis iyo madaxdiisa marka saa daraaddeed waxaa wey taana waan ka sariiganay waan ka gadoodnay waan ka diidnay in marta faragelin shishay ay soo gasho xaalkeen annakaa dhammaysan karna gudoomiyihii baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa sheegay in dowladnimadu ay tahay mid ka weyn khilaafaadka shakhsiyadeed maadaama dowladnimadu soomaaliyana ay tahay mid curdana ay waajib tahay siduu yidhi in laga wada shaqeeyo danta guud waxaa kaloo aan rabaa in aan marta kulligooda ku baraarujiyo ama xusuusiyo soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliyeed annagoo dhan way naga wada weyn tahay mar walba waxaa weyaan waa dowlad curdan baan curdanan nahay in loo naxo in maarata la taakuleeyo in mar walba wii wax ka soo gaaraya in maarata shaksi ahaan wixii ah la hilmaamo danta guud iyo wanaagga guud ee soomaaliya in laga raaco ayaa lagama maarmaan ah ma aan doonayno in dhibaatooyinkii laga soo baxay muddooyinkii ku meelgaarka ahaa iyo arrimihii gulihii lagu noqdo iyo guulihii aan gaarnay oo la baabi'iyo waa arrin aan loo adkaysan karin marna aanan yeeli karin madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo shirka jilaad isna ka hadlay ayaa aad ugu mahad celiyey go-aanka uu qaatay jawaari waxaana uu sheegay inuu yahay nin odaya oo muddo konton sannadood usoo shaqeeyey dalka waxaana uu ka dalbaday inuu halka uu kasii wado dadaalka kana qayb qaato qabitirka dastuurka dalka maadaama uu yahay qabiir dhanka sharciga ah waxana uu madaxweyne farmaajo sidoo kale uu fariin u diray labada gole ee xukuumadda iyo baarlamaanka soomaaliya waxaan u mahad celinayaa mudane maxamed sheekh cismaan jawaari oo runtii dalka usoo shaqeeyey in ka badan muddo konton sano ah xilal kala duwanna usoo qabtay mudan jawaari waa oday soomaaliyeed waa khabiir dhanka sharciga ah in badanna dowladnimada soomaaliyeed wakhti aada u fara badan geliyey go-aanka uu qaatay waa mid taariikhi ah wax shuruuduu ku xirayna ma laha waxaan ku dhiirigelinayaa mudane jawaari inuu halkaas ka sii wado dadaaladii uu ku bixiyey dowladnimada soomaaliyeed gaar ahaana qabyatirka dastuurka waxaan ka filaynaa inuu sii wado tala bixintiisii iyo tala soo horjeedintiisa hadduu ilaah yidhaahdo waxaa waajib nagu wada ah inaan u soo wada jeesanno xaqiijinta himilooyinka shacabka soomaaliyeed oo ah dowlad wanaag adeegyada aasaasiga ah inaan gaarsiinno inaan si wadajir ah ugu istaagno arrimaha masiiriga ah xukuumadda waxaan farayaa inay dadaalka laba jibaarto maadaama ay hor yaallaan howlo culus oo ay ka mid yihiin sugidda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa inay dardargeliyaan hindisa sharciyeedyada ay xukuumadda u soo gudbisay oo ahmiyad weyn u leh dalka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaan wax shaqaa qaban tan iyo labayo tobankii bishii maaj ayna soo dhaafnay markaasi oo ay dalka ka mamnuuceen hay-adda d b wol ee laga leeyahay waddanka istaga imaaraadka carabta waxaana laba maalin kadib xildhibaanadu ay sheegeen inay mooshin ka gudbiyeen rofeor jawaari gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uuna mooshinkaasi ka qabtay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabduuli sheekh ibraahim muudey wixii xilligaa ka dambeeyey waxa uu dalku galay marxalad jahawareer xambaarsan walow uu gudoomiye jawaari iminka si rasmiya u aqbalay inuu xilka ka degayo isagoona la filayo in khudbada u jeedin doono golaha shacabka soomaaliya uu kusoo qaato waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali